kulankan oo ay joogeen ilaa lix urur siyaasadeed islamarkaana ay ka maqnaayeen ilaa saddex urur siyaasadeed ayaa la sheegay in looga heshiiyey oo uu madaxweynuhu aqbalay ilaa kow iyo toban qodob oo ka mid ahaa ilaa saddex iyo toban qodob oo ururada siyaasadda ay ka dalbadeen xukuumadda maxamuud khaliif xasan jabiye oo ah guddoomiyaha ururka sincad islamarkaana ah guddoomiyaha ururada siyaasadda oo shirkaasi kadib saxaafadda la hadlay ayaa ku dheeraaday qodobada ay isla qaateen madaxweynaha
runtii jawi wanaagsan ayuu ku dhacay shirku falanqayn badan ka bacdi madaxweynaha iyo ururada siyaasadda majoritigooda intooda badani waxa ay isla qaateen in qodobadii saddex iyo tobanka ahaa ee ururadu ay soo saareen toddobadii urur ay soo saareen kow iyo toban ka mid ah waa la ysku waafaqay xal baa laga gaaray laba qodob oo ka midana waxa ay noqdeen qodob ka midii wuxuu noqday qodob dastuurka u baahan in la furo qodobkaasi waa uu adkaaday kabacdina waxaa la ysku qaatay in qodobkaa laga tanaasulo waxaa kaloo jiray qodobka in la yareeyo golayaasha degaanka nambarkooda iyadana xaaladda hadda jirta iyo wacyiga siyaasiga ah waxaa la isla qaatay in sidaa lagu daayo sidaa darteed ururada intooda badan iyo madaxweynaha oo matalaya dowladda puntland waxaa laysku waafaqay in dalku uu doorasho aado sidaasna lagu soo gebagabeeyo qoraal rasmigana way ku soo bixin doonaan in qodobadaasi haddii ilaahay uu raalli ka noqdo marka waxaan dalka u sheegaynaa in wadahadalkii socday midho dharkiisii uu caawa dhacay sidaasna go'aan lagu qaatay ururada intooda badani ay go'aanka qaateen lix urur iyo madaxweynaha oo matalaya dowladdu go-aankaas ayaa laysla qaatay insha allah waxaan rajaynayaa inuu dalkeennu xaaladda siyaasadeed uu ku jiro uu ka baxo dalkan ay ka dhacdo barnaamijka dimuqraadiyaddu uu ka hirgalo ayaan rajaynayaa qodob dastuuri ah ayaa ka mid ahaa labada qodob ee dib loo dhigay saddex iyo tobankii qodob ee horey ay u soo gudbiyeen ururada siyaasadda gudoomiye ku-xigeenka ururka mustaqbal cabdikaafi xasan maxamed ayaa tilmaamay inay garowsadeen culayska ay leedahay qodobada dib loo dhigay dastuurka puntland furidiisu waa shay aad u adag waxaan xasuustaa madaxweyne cabdiraxmaan faroole madaxweynihii hore ee puntland oo mar beelaha qaarkood ay cabanayeen yidhi adkeeyena dadkii qoray oo adkeeyena dastuurka ahaa inaan la furi karin furidda dastuurku waxay noqotay shay adag oo aan la gaari karin laakiin insha allahu waxay ka fududaan doontaa markii saddexda urur ama saddexda xisbi qaran ay soo baxaan ayay waxay leeyihiin mandate fuulah oo ay wax ku bedeli karaan kusoo jeedin karaan hadday tahay baarlamaanka dambe tiatiradiisu noqonaysaa hadday tahay public baresentaha madaxweynuhu public buu noqonaysaa baarlamantarian buu noqonayaa qodobada caqabada oo dhan waxaa mandate u leh guddiga rasmiga ah ee ka dambeeya guddiga tibek iyo ururada ayaa sixi doona iyo xisbiyada ayaa sixi doona qodobka labaad isagoo caqabadaha ka mid ahaa hadda waa isla afgaranay waa kaan idiin sheegay kan saddexaad oo tirada ha la yareeyo waa noqon weyday wax waaqic ah sababtu waxa weeye dadkii waa beelo waa deegaamo dadkuna inay wax iska wada dhex arkaan ayay rabaan liistada annagoo dhan maca madaxweyne wa isku raacsanay inaan yarayno laakiin waaqaca ayaa noo saamixi waayey inta badan ururada siyaasadda ee xalay kulanka la qaatay madaxweynaha puntland ayaa warmurtiyeed ay soo saareen ku sheegay inay soo dhoweynayaan in laga gudbo caqabadihii taagnaa islamarkaana ay socdaan nidaamka doorashooyinka ee dalka uu ku howlan yahay nuux muuse birjeeb v o a garoowe